barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda ilaah wuxuu idintusi doonaa waxyaalo fursado idiin ah idinka kolkaad akhrisid kitaabka waa inaa u qaadataa ina adiga leedahay ma aha oo keliya inay leeyihiin koox qaasa ama dad qaasa laakiin ballanqaad kasta ee kitaabka adigaa leh kulli adigaa leh ilaah wuxuu rabaa inuu ku barakeeyo adiga ilaah wuxuu rabaa inuu ku dalacsiiyo adiga ilaah wuxuu rabaa inuu kor kuu qaado adiga ilaah wuxuu rabaa inuu ku adeegsado adiga ilaah wuxuu rabaa inuu ku caafiyo adiga aameen sharciga ku noqoshadiisa kow aayadda labaatan waxaan idinku idhi waxaad timaadaan dalka buuraha leh ee reer amoor ee rabbiga ilaahiinna na siinaayo sidaa waxaa yidhi muuse bal eeg rabbiga ilaahiinna oo dalkiibuu idin hordhigay u kaca oo hanti u qaata sidii ilaaha awowayaashiin idiin sheegay oo aha cabsanina hana qalbi jabina oo mid kastaoo idinka mida ay u ii soo dhowaado oo uu igu yidhi aynu niman iska hormarino si ay dalka inoogu soo baaraan oo ay inoogu sheegaan jidka aan marayno iyo magaalooyinka aan tegayno waana ku farxay waxaan idinkala soo baxay labay toban nin waana idin diray waxaanu ugu yeernaa labay tobankii basaas oo soo hubin lahaa dhulkii ballanqaadka hubaal aayadda labaatan shan waxay leedahay waxay gacmahooda ku soo qaadeen mirihii dalka oo inoo keeneen haddana waxay nagu yidhaahdeen dalku waa dal wanaagsan oo rabbiga ilaahaynu ina siinaayo fiiri aayadda labaatan iyo lix laakiin idinku waa diideen inaa u kacdaan waxaad ku casiyowdeen amarkii rabbiga ma hayo wakhti aan ku dhex maro laakiin dhammaadkii waxay go'aansadeen hadda waan tegaynaa ilaah wuxuu yidhi maya ha isku dayina inaa gashaan hadda waayo idinlama jiro hadda waxay ahayd inaa gashaan markaan idin amray markaa kadib waxay joogeen xadkii dhulkii ballanqaadka markii ilaah ku yidhi waa wakhtigii aad geli lahaydeen dhulka oo qabsan lahaydeen ma ay gelin way ka soo horjeedsadeen ilaah waxay iska daba wareeganayeen soddon iyo siddeed sannadood oo kale lamadegaankii intooda badan halkaasi ku dhinteen cashir yar ayaan idin barayaa caaw hadduu ilaahay ku yidhaahdo waa wakhtiga aan ka qaban lahayd arrin haddii ilaah ku yidhaahdo waa wakhtiga aan wax ka qaban lahayd arrin waxaa jiro subkasho aad ku xalin kartid arrintaas iskamana qaadi kartid wakhti kugu habboon wakhti aa isleedaa way ka fiicnaan doontaa ama wakhti aa isleedaa diyaar baa u tahay waxaad go'aansan doontaa waad ogtihiin aniga waan ku daalay arrinkan u dulqaadan maayo waan xalinayaa arrinkan waayo wakhtigaas ilaah kuma subkan waa inaan baranaa markii ilaah nolosheenna taabanayo waa inaan u qaadanaa si dhab ah haddii aad og tahay inuu ilaah wax ka qabanayo dabeecaddaada xun wax ka qabo haddii aad og tahay inuu ilaah wax ka qabanayo cafisla'aantaada wax ka qabo ha samayn marmarsiyo xun oo ah siday u adag tahay in la cafiyo dadka aan idiin sheego waxa dadka ku adag waana caybka waxaa ka sii adag in la cafiyo dadka cafiska wuu fudud yahay marka la garab dhigo nacaybka qaraarka iyo xanaaqa iyo suntaas mar walba kaa buuxda hadduu ilaah wax ka qabanaayo caado aad leedahay caado wax burburisa hadduu ilaah fartiisa taabsiiyo uma baahnin inaa xitaa ku fakertid inaadan samayn karin maxaa yeelay ilaah weligiis waxba kaagama qabanayo arrin isagoo aan ku siinin awooddii aad ku gaari lahayd guusha laakiin waa inaad rumaysataa aabbahay ayaa ikufsan jiray sanooyin badan markaan guriga ka tegay waxaan u maleeyay inaan ka tegay dhibtii ma ogeyn inuu dhibkii isoo raacay oo naftayda ku xirnaa qalbigayga ku jiray dareenkayga ku jiray rabitaankayga ku jiray wuxuu saameeyey xiriir kasta oo aan lahaa xiriirka aan ilaah la lahaa xiriirka aan isla lahaa iyo xiriirka aan dadka kale la lahaa sirtaada waa ku jiranaysaa hadduu ilaah ku yidhaahdo arrinka wax ka qabo markaas wax ka qabo guurkayga u horreeya wuxuu ahaa mid xun waxaan guursaday nin haysta dhibaatooyinkayga camal haddaysan ka badnayn naago kale ayuu la tuman jiray wuxuuna ahaa tuu qiyaamo badan guurkeennii marnabo ma shaqayn shantii sano oo xumeyd waxaan dhalnay hal cunug ugu dambayntiina waan kala tagnay xabsi buuna galay deef ayaan la kulmay oo ahaa nin dib u dhasho dhallinyaro oo ruuxa quduuska ka buuxo oo luutareen ah waan idiin sheegay xalay wuxuu rabay uu ku ducaysanaya naag wuxuuna shukaansanaya saddex naag wuxuu isku dayey wuxuu isku dayey inuu dhulka qabsado wuxuu lahaa wuxuu ku arkayey indhaha rumaysadka wuxuuna u dhaqaaqay inuu soo qabsado aan idiin sheego sidaa iyo isaga wuuna ogaa inay midna ku habbooneen saddexdaas kadibna wuxuu arkay aniga gaariga hooyaday dhaqaya wuxuu ii arkay inaan qurxanahay waxaan xirnaa dabagaab timahana kor iigu xirnaaya sigaarkaygaan dhuuqaaya mm biirkaygaan cabaaya siday tahayba iyo wuxuu yidhi salaam wuxuu yidhi salaam ma rabtaa inaad gaarigaygana dhaqdid waxaan ku idhi saaxiib gaarigaa adiga dhaqo isaga wuxuu yidhi wixii uu ku fikirayay gabadhaasi waa tayda haddaba way caddeed ama inuu waalnaa ama uu hogaaminaa ruuxa ilaah deeb iyo aniga waxaan kulanay shan mar kadib waan isguursan waxaan ula jeedaa waa inuu dhaqsadaa intuuna ogaanin wuxuu helaayo haddaba arooska kadib saddex wiig david wuu isoo fiiriyey oo yidhi maxaa ku dhibaya haddaba fiiri ma aan ogeyn inaan dhib qabo waxaan u malaynayaa dhibka inuu yahay dadka kale ma u malaynaa dhib qabo laga yaabay inay dhibkaaga tahay taas oo aadan ogeyn inaad tahay dhibaatada waan ku arkaa inaa iga daaweynayso telefishinka waxaan idhi taasi waa dhibkaaga adiga oodan ogeyn inay tahay dhibkaaga waxaad u malaynaysaa inaan la hadlayo dadkan maya adigaan kula hadlaya runtii waxaan oo dhan waxaan u qabanayaa adiga daraadda waan ku qabtay ha iska saarnaan sarirtaada adigoo ramuudkaaga gacanta ku haysta hana isku dayin inaad bedesho kanaalka waxaan ku jiraa kanaalada kale igama baxsanaysa subaxii haddii aad telefishinka fiirsato waad arki doontaa haddaba maba aan ogeyn inaan waxaasoo dhib haysto david iyo aniga waxaan aadnaa kiniisadda waad ogtihiin isagu wuxuu jeclay ilaah anna waxaan jeclahay ilaah waxaan rumaysnaa masiixa waxaan ahaa qof dib u dhashay laakiin waxba kama aan qabanin arrimahayga deev iyo aniga ayaa kiniisadda tagna habeen naag ayaa markhaatiga bixinaysay taasoo uu aabbaheed kufsaday sheekadeedu waxay u dhoweyd oo ku xirnayd tayada oo kale cabsi ayay lahayd waxay dhibkeeda ku xalisay si ka duwan sidayda waxay noqotay mid dhilaysata oo leh dhibaatooyin badan waxay guursatay nin cibaado leh oo kala hadlay siduu ilaah wax ugu qaban lahaa oo u bogsiin lahaa waxay qortay buug oo daebidna wuu isoo gaday buuggaas isagu wuu ogaa in lii kufsaday waxaan la qaybsaday wixii igu dhacay oo wuxuu siiyey buuggii oo subaxii dambana waxaan kala furay buuggii oo aan bilaabay inaan akhriyo sheekadeeda waxayna sharaxday waxyaalihii aabbaheed ku sameeyey waxayna ahayd isla wixii aabbahay igu sameeyey waxaan dareemay xanuun oo ka dhex guuxaya naftayda maxaa yeelay waxyaalahaas oo dhan ayaan ku xiray albaabka gadaashiisa waxna kama qaban buuggiina qolkaan ku dhex tuuray waxaana idhi ma akhrinayo buuggan waxaan maqlay ruuxa quduuska oo idhahayo si macaan oo xooggan waa wakhtiga waa wakhtiga malaha ilaah wuxuu la hadlayaa qaar idinka mid ah ama qaar naga daawanaya telefishinka ama naga dhegaysan doono cd-ga waa wakhtiga waa wakhtigaad joojin lahayd inaad ka daba wareegatid oo wareegatid isla buurtaas adigoo qof kale ku dhaleecaynaya dhibaatooyinkaaga dhan adigoo gadaal u fiirinaa wixii aad soo dhaaftay oo wax wanaagsan u hayn mustaqbalkaaga aan idiin sheego mar kale micno ma laha waxyaalihii idinku soo dhacay mar hore micno ma laha waxa ay noloshaada ku sugan tahay hadda awood uma laha ay kaaga celiso inaad heshid nolol wanaagsan haddii aad u rajaysid wax wanaagsan mustaqbalkaaga fikirka labaad ee qaldan ee aan rabo inaan wax ka qabto waa qof kale ayaa loo baahan yahay inuu ii qabto maanta waxaan ugu yeernaa maskaxda xaq u lahaanshada qof kalea loo baahan yahay inuu wax ka qabto rabshadan aniga sameeyey qof kalea loo baahan yahay inuu sameeyo aniga maaha qof kale waxaa loogu yeeraa mas-uul darro yaa badana isku qasnaan ma ka jirtaa dunideenna maanta waa wakhtigii aad mas-uuliyad qaadi lahayd waxaad tidhaahdaa waxyaalihii igu dhacay ma ahayn qaladkayga may laga yaabaa inaysan ahayn wixii igu dhacay ma ahayn qaladkayga waa mas-uuliyaddayda waxa aad wax ka qabanaysidna waa mas-uuliyaddaada fahma hadda haddaba qaladkayga ma ahayn in aabbahay i kufsado taas ma ahayn qaladkayga taas ma aha mas-uuliyaddayda laakiin waxaa mas-uuliyaddeeda ahayd inaan ku dhego ereyga ilaah oon iri waan aaminsanahay iyo inaan joojiyo cabashada oo naftayda ka xumaado inaan dib u fiiriyo waxaan soo dhaafay oon dabeecad xun lahaado taasi waxay ahayd mas-uuliyaddayda ma aha oo keliya waxaan ka sugayo qof kale inuu ii yimaado oo mucjise ii sameeyo waxaan u baahanahay inaa ilaah addeeco oo sameeyo wuxuu rabo mataayis labaatan toban iyo lix waxay leedahay kuwo badan baa loo yeeray laakiin kuwo yar baa la doortay kuwo badan baa loo yeeray laakiin kuwo yar baa la doortay waxaan aaminsanahay kuwo badan baa loo yeeray inay sameeyaan wax weyn oo weyn oo wanaagsan runtii waxaan filayaa in adduunka ay ku rayn lahaayeen masiixiyiinta xaqiiqdii waa saas waxaan filayaa inaan ahaan lahayn geesiyaasha dunida dadku waxay u baahan yihiin geesiyaal qof ay ku daydaan waxay u baahan yihiin qof ay ka helaan qof u tilmaama jidka saxda ah ilmo kastoo yar inay jilaan geesiyaal sare labada wiil ee yar aan ayayda u ahay waxay haystaan geesiyaasha sare dharkooda oo dhan aniga xitaa mid baan haystaa si aan ula jelo geesiyaasha sare waxaan haystaa koofiyadda geesiga waxaa gadaal oga yaala ja weyn oo iftiin ka baxaayo haddii aan dunida siin lahayn tusaalaha ciise way dhiirogeli lahayd oo rajo siin lahayd kuwo badan baa loo yeeray kuwo yarna waa la doortay laakiin kuwo yar ayaa sameeya waxyaalo wanaagsan sabab waayo in yar ayaa qaadanaysa mas-uuliyaddii loogu yeeray kuma dhammaatay yeeritaanka waa meesha shaqada ka bilaata marka hore waxaa yimaada yeeridda kadibna shaqada kadibna huritaanka kadibna haquusan kadibna in waddada dhan la dhex maro dad badan baa loo yaray inay sameeyaan waxyaalo weyn waxaan leenahay maskax qaldan waxaan haysanaa fikrad qaldan oo ku saabsan wuxuu ilaah raba inaan sameeyo qof walba wuxuu haystaa fikrad siman qof walba wuxuu haystaa awoodda ilaah oo dhan oo diyaar u ah laakiin qof walba ma doonayo inuu qabto qaybtiisa mid ka mid ah waxyaalahaas ma wakiilan karno anigoo ah wakiil weyn laakiin ma wakiilan karto shakhsiga mas-uuliyaddiisa ameen haddaba yeshuuca cutubka kow aayadda kow ilaa saddex waxaad ka helaysaa waxyaalahaas wax la mid ah intooda badan waxyaalaha idinkala hadlay kitaabkan tan waa cutubka toban toddoba maskaxda cilladda lambarka laba qof kale ha sameeyo ma raba inaan qaado mas-uuliyadda yeshuuca hal hal ilaa saddex waxaan aragnaa in kitaabka leeyahay sidan addoonkii rabbiga oo muuse ahaa markuu dhintay dabadeed rabbigu wuxuu la hadlay yeshuuca ina nuun oo muuse madiidin u ahaa wuxuu yidhi addoonkayga muuse wuu dhintay haddaba taasi waa warbixin xiise leh maxaa yeelay haddii aad og tahay waxaa sida dhabtaaha u dhacay maxaa sababay in ilaah yidhaahdo muuse waa dhintay yeshuuc wuu ogaa inuu muuse dhintay waxay u muuse u baroorinayeen soddon maalmood maxaa loo yimid oo loo yidhi muuse waa dhintay maxaa yeelay waxaa jira wax ay warbixintu wadatay taasi laguma caddayn buuggii lasoo daabacay wixii la socda waxay ahayd hadda waa wakhtigii aad qaadi lahayd mas-uuliyad cusub sababtoo ah muuse wax walba ayuu u sameeyey israa'iiliyiinta xitaa ilaah ayuu dembidhaaf u weydiiyey xitaa kama toobadkeenin dembiyadoodii markii ay si xun u dembaabeen muuse wuu sujuudi jiray oo ilaah u baryi jiray inuusan dilin waxay ila tahay inaan ogaano caawa malaha waxyaalihii hore oo aan samayn jirnay ay dhinteen tani waa maalin cusub ilaah wuxuu leeyahay haddaba waa wakhtigii wax la xallin lahaa hadda waa wakhtigii aan ku tallaabsan lahayn heer cusub oo mas-uuliyad ah hadda waa wakhtigii la joojin lahayn in arrimaha dib loogu dhigo ilaa wakhti kale oo ku habboon hadda waa wakhtiga aameen meeqaa idinka mid ah oo aan rabin inay ku wareegaan isla hal buur oo xun mar kale haddaba haddii aadan rabin inaad ku dul wareegato waxa soo haray oo keliya waa dhexmarid jidka keliya oo looga baxaa waa dhexmarid ma y maqasheen jidka keliya oo looga baxaa waa dhexmarid moose waa dhintay haddaba kaca taasi macnaheedu waa kaca oo socda haddaba kaca ka gudba urdunkan adiga iyo dadkan oo dhan gala dalkii aan idin siiyey israa'iiliyiintii waan jeclahay jeclahay jeclahay jeclahay taas meel kasta oo aad cagaha dhigtaanba taas mar horaan idin siiyey idinka waaw ma jiraa qof fahme waxay taasi leedahay waxaa jira wax badan oo weli hortayda yaallo iyo noloshayda inaan ku eegay indhaha rumaysadka laakiin mauku heli karo inaan iska taagnaado soohdinta dhulka ballanqaadka calaacal iyo calaacal ku saabsan siday u adag tahay ilaaha ayaa hore u bixiyey dhiigga wiilkiisa kol horaa la soo gatay hadda wuxuu yidhi idinka taga oo qaata meel kasta oo aad cagaha dhulka ka dhigtaanba taas mar hore ayaan idin siiyey idinka aamiin iskama taagnaan karo anigoo dhahaayo haddaba qofka laha ii sameeyo aniga tan ma ka ducaysan karaa dadow aan ducaysanno laakiin markaad ducaysanaysid ilaah wuxuu ku tusayaa waxaad samayn lahayd o ow aan idinkugu soo celiyo markaad ducaysanaysa ilaah wuxuu ku tusayaa waxaad samayn lahayd mar kaleaan ducaysanaa anigoo rajaynayn xulasho kale ilaahayow maxaa ku dhacay farxaddeeda ilaahayow ma garanayo sababta aan u faraxsanayn isla markiiba waxaad xasuusatay inaad qof si xun ula dhaqan ilaahna wuxuu ku leeyahay waa inaad ishoosaysiso oo raali geliso oo aad u sheegto inaad qaldan tahay ma sameyn karo fiiri markaad ducaysanaysid ilaah waxbuu ku tusayaa kitaabku wuxuu leeyahay fiiri quraanjada ma laha madax iyo kormeere weliba si adag ayay u shaqeeyaan oo sameeyaan waxa saxda ah waxaan jeclahay dadka sameeyo waxa saxda ah iyadoo qofna dhihin samee waxa saxda ah naftaada ma maamuli kartaa ma tahay bilaabe ma tahay qof sameeyo waxa saxda marka uusan qofna arkaynin mise waxaad samaysaa waxa saxda ah marka qof kale ku yidhaahda samee waxaan leeyahay walaal sidaa oo kale ah maxaa yeelay waxaan ka wadaa hadda ma noola toban sanuu iga yaraa walaalkay keliya noloshiisii hore sababtoo ah wax badan ayaan isla marnay wuxuu ahaa ciidamada badda toddoba iyo toban jirkiisii wuxuu galay dagaalkii vietnam wuxuu bilaabay daroogo noloshiisa weligeed ma hagaagin waan isku dayno isku dayno inaan caawino xitaa anigii dave ayuu nolol noolaa wakhti dheer haddaan ku idhaahdo kac oo shaqo tag kolkaas ayuu shaqo tagaa haddaan idhaahdo wax samee wuu samayn haddaan idhaahdo fariiso oon kitaabka isla barano wuu baran laakiin mar kasta uu keligii noqdo isma maamuli karo wuxuu dib ugu noqdaa meeshiisii hore waxaa aad murugo u ah walaalkay oo ka qaybgeli lahaa waxyaalahan dunida inuu maro inuu caawiyo dadka dunida oo dhan wuxuu ku dhintay dhismo cidlo ah oo ku yaala los angeles saddex sano ka hor wakhtigii kirismaska macno male waxa familkaaga uu yahay sababtoo ah walaashiis waxay ahayd qof telefishinka ka wacdiso oo wacdiso ah oo caawisa dadka dunida oo dhan taas uma tirsanayn isaga waa inuu qaadaa mas-uuliyaddiisa ma jiro rumaysad gacan labaad ah micno malaa waxa hooyadaa rumaysan tahay waa inaad ogaataa rumaysadkaaga aamiin qof kale kuuma samayn karo waa wakhtigii aad xooga yeelan lahayd oo aad istaagi lahayd oo dhaho waxaan qabsanayaa dhulkii ciise masiix u dhintay inaan lahaado haddii qof uu heli karo inuu helo wuxuu ciise u dhintay waan helayaa wuxuu ciise u dhintay inuu siiyo waxaa jira waxyaalo badan oo wanaagsan ereyga ilaah ina baraayo wuxuu ilaah rabay inaan haysanno adigana ma lahaan kartid dabeecad uu inuu qof kale kuu sameeyo dadka ugu farxadda badan waa kuwa ugu firfircoon dunida daacadnimo iyo runtii ma garanayo dhibaatada aan haysto ma hayo wakhti aan kaga fekero haddii aan rabo inaan ogaado oon fadhiisto waxaan magacaabi lahaa toban hadda ma u hayo wakhti taas ilaahay wuxuu yidhi arrimaha waxbaan ka qabanayaa waan ducaysanaynaa walbalkeen isagaan saaranaynaa ku mashquul inaad qof caawintid si ama si kastaba iyadaa shaqayn doonta ma ogtaha wixii ugu yaabka badnaa mararka qaar oo ilaahay isubkanin inaan dhibaatooyinkayga xalliyo waxaan ka wadaa isma caawin karo ma jiro hal wax oo aan xallin karo xaaladda aan ku jiro wuxuu ii subkaa inaan qof kala caawiyo waxaan u fikiraa inay tahay sida ilaah wixiis markaadan iscaawin karin waxaad wax ku beeran kartaa qof kale noloshiis ilaaha ku siin beergooyska noloshaada nolosha aad bay u adag tahay way adag tahay way adag tahay waan ku daalay inaan dhegaysto dadka sidaa leh aad bay u adag tahay cafinta fadlan wax kasta ii fududee rabbi oo ma xamili karo haddii ay wax adag yihiin ma shaqaynayso sharciga ku noqoshadii soddon koo iyo toban amarkan aan maanta idinku amraayo ma aha mid aad idinkugu adag mana aha mid idinka fog amarkan aan maanta idinku amraayo ma aha mid idinku adag idinka ma dhihi kartaa caawa wax kastoo ilaah yidhaahdo inaan sameeyo waan samayn karaa fiiri qaarkiin xitaa iskuma dhibayaan kulligii indhaha wax walboo ilaah weydiiyey inaan sameeyo waan samayn karaa waxba kuma adka ilaah wax walba waa u suurtoobaan ilaah laakiin shayddaanka dhegta ayuu wax kugu sheegaa isagoo isku dayaaya inuu fikrad qalada maskaxdaada geliyo tani weligeed isma beddelayso tani isma beddelayso waxay socotay labaatan sano iska ilow wax wanaagsan weligaa ma helaysid taasi waa mar kaloo baahanya inaad tiraah ma quusanaayo bare sida loo yidhaahdo ma quusanaayo ma haysid wax kale oo aan ahayn inaad hore u sii socoto maxaa kaloo samayn lahayd john wesley kan wanaagsan ee cajiibka ah john wesley kaasoo aan wax badan maqalnay oo aan jecelnahay tani waa qormo dhab ah oo laga soo xigtay xusuus qorkiisa axaddii shantii maajo subaxdii waxaan ka wacdiyey santa anas waxaa laygu yidhi hanugu soo noqon axaddii galabnimadii shantii maajo waxaan ka wacdiyey santa jonas adeegihii wuxuu igu yidhi hanugu soo noqon axad labaiy tobankii maajo galabteedii waxaan ka wacdiyey santa yudas iyada xitaa kuma noqon karin sagaal iyo tobankii maajo axad subaxii waxaan ka wacdiyey kiniisad kale adeegihiina wuxuu iskugu yeeray kulan wuxuu yidhi ha soo noqon axad galabtii sagaal iyo tobankii maajo waxaan ka wacdiyey jidka jidka xitaa waa laiga soo eriyey axad subaxii labaatan iyo lixdii maajo waxaan ka wacdiyey barxad waxaa iga soo eriyada dibi xarigga laga furo intuu wacdiga socday xitaa dibi ayaa eryaday axad subaxdii labadii juun waxaan ka wacdiyey magaalada geeskeeda waxaa laigu soo tuuro waddada isla maalintaas labadii juun galabnimadeedii waxaan ka wacdiyey dhul cagaaran toban kun ayaa timid inay dhegaystaan haa sabab wuxuu yidhi oo keliya anigu waan sii wacdinayaa afka igama qaban kartaan iima aaminsin kartaan waxaan idiin sheegayaa in la adkaysto kitaabku wuxuu in badan ka hadlayaa adkaysashada waxaan aaminsanahay in loola jeedo in shaydaanka laga adkaado haddaba waxaan idinla qaybsanayaa arrin ku timid email kool oo degan wisconson wuxuu yidhi markaan dhiganayay fasalka sagaalaad waxaan ka ordaayay dhibaatooyinka nolosha ilmaha iskuulka ayaa i dhibi jira waayo waan la fiiraa awoogay wuxuu siiyey cabitaanka ugu horreeyey anigoo sagaal jir ah waxaan ku dhex dhacay balwad waxaan liigu tuura xabsi toddoba bilood sannooyin kadib waxaan arkay joyce oo ka hadlaysa shir waxaan bilaabay dhegaysigeeda waxaan bartay sida nolosha masiixiyiinta ay u wanaagsan tahay markaa ku dhex socotay miraha ruuxda oo baritid ereyga ilaah inuu yahay hab nololeed waan adkaynayaa taas aan u barano ereyga ilaah hab nololeed inaad maskaxdaada cusboonaysid waa inaad ilowda wixii aad soo dhaaftay oo indhaha ruuxdana geshatid bilowdidna inaad ku socotid ereyga ilaah qalcadaha waxay ku burburaan markaad ku dadaasho barashada ereyga ilaah hordhacan waxaa bixiyey saaxiibbada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda